furashaduna ka khulcin bay la mid tahay fil asixi haddaan qabanno wa lafdulkhulcina sariixun mid ku cad weeye wa fii qowlin kinaayatun waa kinaayo waxau sheekhu leeyahay kala tag lagu kala tago lafdi khuluc oo ninkii uu yidhaahdo markuu haweenaydii furayo waanku khulcay uu yidhaahdo kala tagga lafdigaa khuluca ku yimi waa dalaaq mar hadduu dalaaq noqday iyo furiinna maxaa ka soo baxayaa inuu dalqadihii nusqaamiyo dalqadihii inuu nusqaamiyo oo sidii lafdiga furiinka oo kale ayuu u nusqaaminayaa oo masalan haddii dee mid looga jeedo oo mid markaa mid uga jeedo hal maruu khulucu dhooda hal dalqaa dhacayso ninkii waa nin ay laba u harhsan yihiin weeye wa fii qowlin faskun laa yanqusu cadadan qowlkani wuxuu leeyahay waa fasakoo tiradii dalaqaadka ma nusqaaminayo oo masalan ninkii waxa u bannaan intuu labaatan jeer ama wax ka badanba intuu gabadhii khulco inuu haddana dib u guursado waxay leeyiin waa furuqo iyo kala tag ku timi wax kala bedelasho fasaq bay noqonaysaa markaa qowlkaasi wuxuu leeyahay halkaas ayuu fasaq ka noqonaya oo fasaq weeyaan oo tiradii ma nusqaaminayo qowlka hore laakiin bilafdi lkhulci inuu dalaaq yahay ahina waxa weeye saddexdii dalqadood baa loo fiirinaya dee hadday dhammaadaan oo lafdigaa ay ku dhammaadaan ay ku socdaan muxallilkii oo meesha soo gala mooyaane dib isuma guursan karaan hadday dhammaadaan bilafdi اlkhulci baynu leeyahay hadday bilafdi dalaaq ku dhacdo oo walow ciwad iyo bedelba meeshaa ha jiro waxaa la kala qaadanayaae hadday bilafdi dalaaq ku dhacdo waxay leeyihiin isagu qaطcanba dalaaq buu noqonaya oo khilaaf kuma jira taa marka wixii uu qowlka hore haddii lagu socdo wixii uu khuluca ula niyeeyey hadduu dalqad ula jeediye hadduu laba ula jeediye hadduu saddex ula jeedaba ayuunbaa dhacaya dee ciddii arkaysay dalaqaadku inay mar wada dhacayaan haddaba wuxu uhi facala alawali qowlkaa hore haddaan ku soconno oo ah khulucu inuu dalaaq yahay lafdu lfaski hadduu markuu gabadhii khulcayey lafdiga fasak isticmaalo fasaktu nikaaxa kii buu yihi bikadaa intaasaan ku fasakhay waan aqbalay bay tihi kinaayatun waa kinaayo maldah weeye maxaa yeelay waxay leeyihiin dee qur-aankana kuma soo aroorin curfi ahaanna looma isticmaalinoo sariix ma noqonayo mar haddaanu niya la soconin niyo furiin haddaanay la soconin ama khuluc dee ma dhacayo markaa kinaayana waxaa looga jeedaa ciwad ku kala tegid ayuu kinaayo ku yahay ee maaha lafdiga faskha ayaa kinaayo lafdulkhuluc ka ah maxay lafdigu dee lafdi kale kinaayo kama noqdo waalmufaadaat waa isfurashadii waa ereygaa isna mufaadaat faadaytuka bikadaa intaas ayaan kugu furtay buu yidhi ka khulcin khuluc bay lama lafdulkhuluc bay la mid noqonaysaayo sida lafdulkhuluca xagga dambe waa kan ku xige ee sariix uu ugu yahay baabkan isaguna sariix ugu yahay filaada fasaxi haddaan qabanno xayle waxay leeyihin lafdulmufaadaat ayaa qur-aanka ku soo aray falaa junaaxa fiima iftadat bihi si aayadda qur-aanka ay tilmaamaysay wa lafdulkhulci sariixun lafdiga khuluc haddii la isticmaalo gabadha yidhahdo waan ku khulcay sariix buu dalaaqa ku yahay oo niyo looma baahna qowl baa wuxuu leeyahay huwa kinaaya waa kinaayo oo niyatu dalaaq buu u baahan yahay oo dee martab ahaan wuu ka hooseeyaa bay leeyihin lafdu dalaaq wuu ka hooseeya qur-aanka lafdu dalaaq baa kusoo noqnoqday fa cala alawali qowlka hore haddaan ku soconno low jaraa haddii uu dureelo oo uu soo baxo bigayri dikri maalin iyadoon maal la sheegin wajaba mahru milin baa waajibaya fil sax haddaan qabanno hadalkani xaggan dambuu daba socdaa waxaynu nihi waa lafdu lkhulci sariixun lafdiga khuluc waa sariix qowlna wuxuu leeyay waa kinaayo daba wuxuu hi qowlka hore ee inuu lafdulkhuluc sariix yahay aan niye u baahnayn haddii uu furiinkii lafdulkhuluca ku dhacay maal la-aan bikayri dikri maalin iyadoon maal la sheegin ayuu soo baxay u direero gabadhii wuxuu ku yidhi uun khaalactuki haweenayahay waan ku khulcay wax ciwadana meeshaa ma sheegin intaasaan kugu khulcay ma odhanin ayadiina waa aqbashay gabadhaasi way baa-inaysaayo saasay ku soconaysaa wawajaba mahru mili mahru mathaal baana waajibay fila saxe haddaan qabanno maxaa yidhi curfigii ayaa dee wuxuu ku dareeray in arrinkaasi uu yahay masala khuluc haddii meeshaba la soo geliyo inuu ciwad yahay marka la idlaaqa mahru mathaal ayuunbaa loo noqonayaa maxaa yidhi mahru mathaalka dee marka khuluc bimajhu majhuulba marka la isku khulco waxaa loo noqonaya mehrumahaalka ka imikana mehrumahaalki un baa loo noqonaya wayasixu wuxuu ku ansaxayaa khuluci bikinaayaati alaaqi alaaqi kinaayooyinkiisii oo maca niyati ah wabilcajamiyatina wuu ku ansaxayaa ee walow qaala hadduu dhaha biictuki haweenaye waxaan kaa nafsaki nafdaadaan bikadaa intaa kaaga iibiye faqaalat laa ishtaraytu waan iibsaday fa kinaayatu khulcin weeye waxuu sheekhu leeyahay khulucu wuu ansaxaa ama aynu ku soconno qowlkii inuu alaaq ahaa amaan ku soconno kii waa fasakla midkaan doona baan ku soconne wuxuu ku ansaxaa bikinaayati alaaq alaaqi kinaayooyinkiisii kinaayooyinka alaaquna wuu inoo keeno dee way badan yihin saddex lafdi unbaa baabu alaaq marka la joogo sariixa siraax iyo firaaqiyo iyo alaq saddexdaa mooye intooda kale waa malda markaa kinaayaadkaa dalaaqa wuu ku ansaxa markay macaniye yihiin waxa kaluu ku ansaxa cajamiya waxaan carabi ahaynna wuu ku ansaxaa walow qofkaa ku hadlaya carabba ha ahaadee xagga macnuun baa la fiirinaya hadduu ninkii idhaa gabadhiisii uu ku idhaha bictuki nafsaki baan bikadaa intaasaan kaaga iibiye iyana waxay tidhi ishtaraytu fa kinaayatu khulcin kinaayo khuluc maldax khuluc bay noqonaysaa haddii markaa dee ay u jeedaan furiinkaana furiin murladan ujeedina ma noqonayo waydaa bada'a marka uu bilaabo zawjki bisiiqati mucaawadatin buu ku bilaabay dalika mihaalka dallaqtuki waan ku furay buui aw khaalactuki bikada intaas ayaan kuu khulcay ama kuu furay buuli waqulnaa waxaana nidhi alkhulcu alaaqun weeye fa huwa kaasi haddaba mucaawadatun waa mucaawadiya wax kala bedelashoo fiiha dhexdeeda shababu tacliiqin yacnii barax tacliiq uu ku jiro walahu waxaana u sugnaaday alrujuucu noqod qabla qabuulihaa inta aanay aqbalin uu ka noqdo wayushtaradu waxaana la shardiyaa qabuuluhaa bilafdin inay ku aqbashay hayri munfasilin aan ka socnayn waxa uu leeyahay sheekhu oo halkan uu inooga sheegayaa waxyaalaha khulucu uu koobsado ama soo dhex gala ee shawaa'ib cuquud kale ah markaa wuxuu sheekhu yihi hadduu zawjkii bilaabo siiqo mucaawado ayuu bilaabay siiqo yacni mucaawada wax kala bedelasho ku tusinaysa ayuu ku bilaabay masalan ruuxu dumar wuxuu leeyay khaallaqtuki bikada intaasaan kugu furay way aqbashay khaalactuki gabadhiyay waxaan kugu qulcoon kugu siibay bikada intaa way aqbashay waxaanaynu nidhi alkhulcu alaaq qowlkii raajixa baanaynu ku soconno waxaanu nidhi alaaqu khulcu waa alaaq fa huwa mucaawada haddaba qaabkani waxa weeye khulucan waa mucaawado wax kala bedelasho weeye ciwad kala qaadasho maxaa yeelay dee wuxuu waxbuu qaadanayaa kada intaasaan kugu furay dawli ama kugu khulcay ayuu qaadanayaa wuxuu muqaabil u yahay uu ku qaadanayaa wax uu milkisan yahay uu milkigiisa ka saarayo isagoo milkigiisa ku jiro milkigiisa ka saarayo haasay mucaawado ka tahay fiihaa shababu tacliiqin waxaana ku jira badax tacliiq oo dee dalaaqa dhiciddiisii ayaa waxay ku taagan tahay maalkaa inay aqbasho marka xaggaana badax tacliiq baa kaga jira haddii laakiin aynu nidhaahno oo inuu fasakh yahay aynu ku soconno inuu fasakh yahay haddaynu ku soconno qowlkii fasakh aynu nidhaahno mucaawado maxdaa bay noqonaysaa badax tiran labada dhinac ka timi maxaa yeelay wax madkhala dee tacliiqa fasakha kuma leoo beyc la bilaabay oo kale ayuu ka dhigan yahay qowlka mucaawadada haddaynu ku soconnay wax kala bedelayso lahu rujuucu qabla qabuuliha intaanay aqbalin inuu ka noqdaa buu leeyahay intaanay aqbalin inuu ka noqdaa buu leeyahay maxaa yeelay waa mucaawadaadkiiyo wax kala bedelashada dee waa arrinkooda waxaana la shardiyaa inay gabadha la qulcaya aqbasho bilafdin hayra munfa hayri munfasilin lafdi aan ka soocnayn oon kalaam ajnabiya iyo zaman dawiila toona aanu kala saarin inuu ku aqbasho ayaa shardi ah falow ikhtalafa haddaba hadduu isweydaarto iijaabun iyo wa qabuulun baa isweydaartay wadalika mihaalka طalaqtuki bialfin baan kugu furay faqabilat bialfayni ayay ku aqbashay wa cagsigii iyo sida cagsigii ow ama wuxu uhi طalaqtuki halaaan baan bialfin kugu furay faqabilat waaxidatan bay bihulufi alfin ku aqbashay falaqwun hadalkaasi waa laqw wuxuu sheekhu leeyahay haddii macnaha waxa shardi ah in qabuulku uu ku dhaco calaa wafqi liijaab iijaabka wafqigiisa inuu ku dhaco ayaa shardi ah mar haddaynu sidaa nidhi haddii ay iijaabkiiyo qabuulkii iskhilaafaan oo waa sidee ninkii baa wuxuu yidhi haweenay yahay waa kun baan kugu furay waan ku furay kun inaad iska bixisaan kugu furay kunkaa keen faqabilat bialfayn waan aqbalay laba kun baan ku aqbalay bay tii waa cagsigi iyo sia cagsigii oo wuxuu ihi waxaan kugu furay laba kun say tiri kun baan ku aqbalay amaa wuxuu yidhi dallaqtuki halaaan bialfin saddexdii dalqadood bu aan ku furay kunuun iska bixi ayadii baa waxay tii faqabiltu waaxidatan faqabilat waaxidatan mid uun baan anigu aqbalay bay tiri oo hulusu alfin kun saddex loo qaybiyey meeshii ayaana ku aqbalay fa laqwun hadalkaasi laqwi ayuu noqonayaa maxaa yale mukhaalafa ayaa meeshii jirta mar hadday iijaabkiiyo qabuulka ay iskhilaafeen hadalkaasi laqwi buu noqonayaa talaaqna ma jiro maalna ma jiro walow qaala hadduu yidhaahdo dallaqtuki haweenayhay halaaan saddex baan bialfin kugu furay faqabilat waaxidatan mid bay bialfin ku aqbashay falasaxu wuquucu halaai weeye wawujuubu alfin kuna inu waajibayo waxau leeyahay sheekhu haddii uu ninkii yidhaahdo gabadhiihay saddex dalqadood baan ku furay waxaanan kugu furay kun ayadina waxay tidhi hal dalqadun baan anugu aqbalay kaasiisa kaa dhegaysan maayo waxaa kala bay tii mid un baan anugu aqbalay mid kaana kun baan ku aqbalay bay tihi kun baan dalqadaana kaa siisanaya isagiina muxuu yidhi saddex baan ku furo kunun baan kugu furay iyadiina waxay tihi maya xaggan lacagtun baad malaa yar jeceshahaye hal dalqa un baan aqbalay oo kunka aad sheegaysana aada qaadato fal asaxu asax waxa u wuquucu halaai horta saddexdii isagu uu yidhi inay dhacayaan wa wujuubu alfin kunna waa waajibayaa haddaba miyaan halkan lafdeeda iskhilaafkii halkaa hore galay miyaanu ku jirin waxay leeyihin kuma jiro oo ninku hortu isagu wuxuu gacanta ku haye mustaqil leeyahay waa talaaqa isagii saddex baa ka soo booday haweenaydana waxaa aqbalitaankeeda loo fiirinaya xagga xoolaha ayadii markay kunkii aqbashay kunkan inay aqbashuun baa laga doonaye halkaasun baa lagaga tegayaa oo alaaqiina jaanibka zawjkun baa la fiirin isagiina saddex baa kaso iyadoo alaaqa mid iyo laba iyo saddex toban shaqo kumay lahayne xoolahanun baa iyada laga doonay xoolii mar hadday aqbashay xagganun baa loo wareegay isagiina saddex baa kasoo baxday saddexdiibana ha ku dhacaan kunkiina ha laga qaadan weye yacni waa baab kale iyagu bal saddexdu mar ma wada dhacayaan mise ma wada dhacayaan iyadu waa baab kale oo khilaafkeeda leh oo kitaabu talaaq bay noogu iman doontaa wain bada'a hadduu bilaabo bisiiqati tacliiqin buu ku bilaabo kamataa buu ihi ow mataa maa acdaytanii marka aada i siiso ayuu yihi fa tacliiqun weeye falaa rujuuca lahu rujuuc iyo noqod ma laha walaa yushtaradu alqabuulu lamana shardiya lafdan lafdi ahaan wala alicdaau fi lmajlis majliskaa inay ku siisaana shardi ma aha waxuu sheekhu leeyahay zawjkii hadduu bilaabo siiqo tacliiq ayuu bilaabay mataa buu isticmaalay ama maa zaa'idaa buu taakiidaanu raaciye u culiyay mataa maa cadaytani yani waktiga aada i siiso intaa fa anti taaliqun adigu waad furan tahay buui markaad waxaa i siiso intaasoo xoolo markaas isaad furanta fa tacliiqun maxdun waa tacliiq iyo waa alaaqii wax ku xidhay xaggiisa ka ahaaday markaa shubhadan mucaawadadan lama eegayo dee wuxuu ka mid yahay alfaadii tacliiqee sariix ahayd buu ka mid yahay talaaqii markay sifadaa la helay waxaa bixiso ayuu ku dhacayaa falaa rujuuca lahu noqodna uma sugnaanin inta aanay siinin kamana noqon karo waxay ka dhigan tahay dee tacliiqii khaaliga ka ahaa ciwadka masala hadduu idhaa haweene yahay daartaa haddaad gasho waad iga furan tahay buuli waan ka noqday dee may soconaynin arrinkaa waan ka noqday may soconaynin tacliiqaa khaaliga ciwadka ka aba waa sidiisii oo kaleoo kana kama noqon kara weeye bal tacliiqa lafdiisa wuxuu inoogu iman doonaa insha allahu tacaala dalaaqa dhexdiisa ayuu inoogu iman doona miday tacliiq qasami yidhaahdaan iyo tacliiqa shardi bay u kala qaadaan miduu islaanta un ku yar hadidayo oon furiin meesha aanu uga jeedin iyo miduu shardi uga jeedo labadaasay u kala qaadano waynu ayagana xaggaasaynu ku gaadhi insha allah walaa yushtaradu lqabuulu lafdan inay lafdi ahaan ku aqbashaan waxba shardi maaha siiqadaan keensanaynin wala licdaau fi lmajlis majliskaa waxaa la isku yihi inay ku bixisanaa deg degna isna shardi ma aha oo lafdigaan keenaynin wa in qaala hadduu yidhaahdaa in buu yidhi ow idaa acdaytanii buu yidhi haddii aada isiiso markaasi ama haddaad isiiso fakadaa saasoo kale weeye laakiin yushtaradu icطaaun cala alfawr baa la shardiyaa waxau leeyahay sheekhu haddii uu yidhaahdo in acطaytanii haddaad isiiso intaa waad furantay buui ama idaa acطaytanii markaad isiiso fa anti طaaliqun buuhi waad furan tahay fakadaa saasoo kale weeye oo waa tacliiq aan rujuuc lahayn tacliiq aan rujuuc lahayn weeye intaan la bixinin qabla alicطaa qabuulna lafdan lama shardiya majliska in la isku siiyana ayaana shardi maaha maxaa yale xuruufu tacliiq ayaanay ka mid ahayn markaa an in baynu nidhe an baa iyadu ka baxsan dalaaqu isla markaaba oo ku dhacaya dee antaas iyadu waa litacliil waa litacliil halkaa waxay ka sheegi jireen qiso yaroo ay odhan jireen abu yuusuf iyo kasaayi ninkii la odhan jiray ayay dhex martay markaa kasaayi oo markaa isagu naaxi ahaa ayaa wuxuu yidhi bay yidhaahdeen haddii uu ninku fanni baxar ku noqdo si fiican u barto oo ihtada ilaa saa'iri ilfunuun waxyaalaha kalena wuxuun buu ka garano inuu ku hanuuni markaa sheekhan kale waa ku diidan wuxu uhi adigu xagga naxwadaada imaam ku tahaye bal fiqiga wax maad ugaga hanuuni buu yidhi masuu hi bal hay wax weydii wuxuu hi haddii masalan ninka sujuudu sahwi ayaa masalan wax uu sahwiyey halkuu laba sujuudood kala iman lahaa ayuu mid saddexaad oo sahwiye ku daray taa saddexaadee sahwigaa laba kaloo sahwiya markaa meeshii shan ay isla soo baxaan ma ku darayaa buui markaasuu hi la lianna almusaqar laa yusaqar buuhi ismi haddii la tasqiiriyo oo yaa taskiirkii mar la geliyo mar labaad lama taskiiriye buui adigana daba wax ku weydiin buu yidhi bal adigu waxaad ka warantay hadduu yidhaahdo in dakhalti daara fa anta taaliqun haween in buu isticmaalo haddaad haddaad gashay bui aqalkaa waad iga furantay goormay furmaysa dee markay gashay buui an dakhalti daara buu haddaba yidhi buui oo halkii in ahayd unbu an ka dhigay buui goorma ayay furmaysaa buui dee markay gasho waa laga helay bui markaaba way furantay bui ani dee waa lilxaal buui isla markatigaaba halkaasa yidhahda markaa ninkii wadaadkii naaxigahaa baa ku helay markaa taasay kala duwan yihiin wain bada'ad hadday haweenadi bilowdo bialabi alaaqin alaaq dalabkii ayay bilowday faajaaba isna waa u jawaabay famucaawadatu weye fiihaa shagu jucaala badax jucaala ay ku jirto falahaa waxaa leedahay rujuucu noqod qabla jawaabihi jawaabtiisa ka hor inay noqotaa bay leedahay wayushtaradu fawrun baa lijawaabihina loo shardiyaa waxau sheekhu leeyahay haddii ay haweenaydi bilowdo bialabi alaaq ayada ayaa alaaqii doonidiisii alabtay waxay tihi intaa igu fur isna waa u jawaabayo waan kuugu furay buu yidhi famucaawada wax kala bedelashiiyo kala ciwad qaadashay noqonaysaa oo xaggeeda ka ahaatay maxaa yidhi badciga dee ayadaa laho waxay ku milkinaysaa waxa ay ciwadkay bixinaysay ku milkinaysaa fiihaa shawbu jucaala waxaana ku jira badax jucaalo baadifad badaxeed baa ku jira maxaa yidhi maalkan waxay dee ku bixinaysaa oy muqaabil uga dhigaysaa wuxuu zawjku la gaar yahay oo talaaqa ah marka uu la yimaado zawjki wixii marka uu la yimaado ayaa uu meeshiisii dhacaya ujeeddadiina ay xasilaysaa sidii dee caamilkii jucaalada oo kale markuu zawjki wixii ay ka doonaysay uu la yimaado ayaa dee ujeeddadeeda ay xasilaysaa oo halkaa jucaaladuna markaa xaggaas ayay kaga jirtaa fiihaa shawbu jucaala falaha rujuucu qabla jawaabihi waxaanay leedahay inay ku noqoto jawaabtiisa ka hor maxay jucaalaadku dacaynkaas ahaanoo intaanu waxba soo qabannin dee waataynu soo maraynay inuu markaa ka noqon karaye walow alabad hadday doonto alaaan saddex bay bialfin ku doontay faalaqa alqatan bi biuluihi ku furay fawaaxidatun midun baa biuluihi ku dhici waxau sheekhu leeyahay haweenaydii ayaa zawjkii waxay ka doontay saddex dalqadood ayaa waxay saddexdii dalqadood kuniga siisabayt dabeedna wuu furay dalqa qura ayuu furo ulu ayuu ku furay kun kao saddex loo qay meeshii baan dalqad kuu furay buur fawaaxidatun mid qura ayuunbaa dhacaysoo biuluihi kunkoo saddex loo qaeyey meeshii bay ku dhici xagga jucaalada ayuunbaa la qallibayaa badaxa jucaalada waidaa khaalaca markuu haweenaydii qulco ow ama allaqa u furo biciwadin falaa rajcata soo ceshin ma jiro fain sharadahaa hadduu shardiyo rajciyun dalaqaasi waa rajci walaa maala maallama jiro wa fii qowlina baa-inun weeye bimahri milin mehrumaaal ayuu ku baa-in waxau sheekhu leeyahay haddii uu ninkii haweenadiisii qulco amaa ciwad ayuu ku furay ama aan idhaahna waa fasaq ama aan idhaahna waa alaaq midkaan doonnaba aan idhaahnay hadduu alaaq biciwadi soo baxo ama khulucuu soo baxo falaa rijca rajca wax soo ceshii kumale waxbaa la kala iibsaday waa la kala dhaqaaqayaa dib waa laysu mehersan karaa laakiin mar haddii wax la kala bedeshay ayana budcigeedii hantidoo iska dhaqaajisay markaa ma soo ceshan karo laakiin dib way isu mehersan karaan goortay ismehersan karaanna haddii qowlkii fasakha la yidhahdana waa bacda takarurihi walow alfa mara haddii la yidhaha waa talaaqna dee intaanay dhammaan saddexdii dalqadood weeye fain sharaahaa calayhaa hadduu shardista haddaba soo ceshigii gabadhii ay waan ku qulcay intaasaan kugu furoon kaa qaatay shardina waxay ah inaan ku soo ceshado sidaasuu yidhi farajciyun dalaaqaasi waa dalaaq rajciya dalaaq rajciya ayuu noqonayaa khuluc ma noqonay hal dalqa ayuunbaa dhacaysa ama laba wuxuu niyeeyey maxaa yeelay raj soo ceshi iyo maal baa mutanaafiyan ah waa laba iska hor imanaya wax kale iibsi iyo soo ceshigaas labadiiba way sadhacayaen mujarad alaaq ayuunbaa sugmaya walaa maala wax maal la yidhahdaana meeshaa ka sugmi maayaan mar hadduu alaaqii rajci noqday rajci maalna meeshaa ka sugmi maayo wa fii qowlin baa'inun qowlna wuxuu leeyahy me waa alaaq baa'in ah alaaq baa'in oo gabadhii nafteedii hantooy dhaqaaqduu noqonaya bimehri mil meher masaal baanay ku waajibaya ku baa'inaysaayo meher masaalun ha laga qaado hale khulucu dee kuma fasahaadayn bay bifasaadi alcawad sidii nikaax oo kale walow qaalad hadday tidhaahdo طalliqnii fur bikadaa bay tihi wartadad dabeetana diintun bay haddana caydo halkaasii ku gaalowday faajaaba isna waa u jawaabay dabe in kaana hadduu yahay qabla dukuulin ow ama bacdahu oo wa asarad ay ku adkaysato xataa inqadat ilcidda ilaa ciddadii ay ka goday baanad biridda riddadii bay ku baayin walaa maala maalna ma jiro ee wain aslamad fiihaa muddadii dhexdeeda hadday ciddadii hadday islaamto tulliqat bilmaali maalkaas ayay ku furmi walaa yaduru waxbana yeeli maayo takhallulu kalaamin yasiirin hadal yar oo soo kala dhex galay bayna iijaabin iyo waqabuulin waxau leeyahay sheekhow gabadh baa tidhi wardiyo waxaadi furtaa intaa igu furbay tidhi wartadad caqiba hada alqowl markay hadalkaa tirunba haddana balaayo u gawaanto diintiiba way ka baxdo faajaaba isna waa u jawaabayo ta intii baan kugu furay buu yidhi meeshiina waa tanoo gabadhi diintiiba ka baxday in kaana hadduu yahay qabla dukuulin waa qabla dukuul mabay aqal gelinba waa baayinteedha gabadhaas socotay maalna ma jiro jawaabtaasaa taabaa ow bacdahu bacda dukuul bay ahayd wa asarad laakiin way iska sii gaalnimadii bay iska sii haystay xataa inqadat ilcidda ilaa ciddadii ay ka goysaybay gaalnimadii iska sii jirtay baanad biridda gabadhaasi riddadii bay ku furantay ku baayintay walaa maala wax maal la yidhaahdaana ma jiro maal iyo dalaaqtoona ma jiro maxay nikaaxii baa riddada ku go-ay nikaaxii riddada ayuu ku go-ay wain aslamad fiihaa iyadoo bacda dukuulahabaa waxay soo islaamtay ciddadii dhexdeeda khuluci baa markaa ansaxay khulucii ayaan soo tulliqad bilmaali maalkii la magacaabay waktii uu jawaabay ayuunbaa lagu furayaa khuluci ayaa dee markaa ansaxay ciddadana waktiga dalaaqun baa laga fiirin waxau uhi walaa yaduru ma dhibayo takhallulu kalaamin yasiirin hadal yar oo soo kala dhex galay waxba ma yeelaya bayna iijaabin wa qabuulin iijaab iyo qabuul dhexdooda faslun fi lalfaadi almulzimati lilciwad halkan wuxuu ka hadlaya alfaada bal keenta laasimisa ciwadka iyo bedelka qaala idaa qaala markuu yidhaahdo anti aaliqun waad furati wa calayki waxa guudkaaga ahaada ow waliya calayki ama waxaan kugu leeyay kalaa walam yasbiq aanu horaynina alabuhaa doonideeda ay alaaq dalabtay bimaalin waqaca rajciyin buu dhacaya qabilad aqbashay am laa may aqbalina walaa maala maalna meeshaa ma jiro waxau leeyahay sheekhu haddii uu yidhaahdo nin islaantiisii buu ku yidhi anti aaliqun gabadh yahay waad furantay wa calayki kadaa intaasaanan kugu le waad furantay intaasaanan kugu leey ow waliya calayki kadaa ama waxaan kugu leeya waan ku furay intaasaanan kugu leey walam yasbiq dalabuhaa lialaaqi bimaalin horena niyo wuxuu la iga qaado ifur may odhanin oo taasina may horraynin waqaca alaaqi rajciyan alaaq rajci ah ayuu u dhacayaa hal dalqa ama laba dalqa tuniyeeyey oo rajcigu soo ceshan karunbaa dhacaya qabilat am laa ama ha aqbasho ama yay aqbalin walaa maala wax maa la yidhaha zawjkii ku yeelanaya haweenaydiina ma jirto maxaa yeelay ninkani dalaaqa bilaash buu u riday ciwad iyo shardi toona ma sheegin ciwad iyo shardi toona uma sheegin bal haddaba fit wuxu uhi anti taaliqun buu yidhi ciwadna ma sheegin shardina ma sheegin markuu intaa yidhi ayuunbu jumlo macduufaha oo ku cadfan un keenay waad furantay markuu yidhi saa iskagaba socotay ayuu waxaanan kugu leeyahay waxba iguma lihidin wey taa jawaabteedu waa jumlo macduufo alaaqiyo markaa ku raado mayso laaqi bay noqonaysaa fa in qaala hadduu yidhaahdo aradtu waxaan ula jeeday maa yuraadu waxaa loola jeedaa biallaqtuki bikadaa wasadaqathu ayana waa u rumaysay fakahuwa isaga ayuunbu leeyahay fil asaxi haddaan qabano wa in sabaqa hadduu horreeyey dalabkeeduna baanad bilmadkuuri intaa la soo sheegay bay ku baayinaysaa waxa uu leeyahay sheekhu haddii uu yidhaahdo hadalkan waxaan ula jeeday anti aaliqun waliya aw calayki hadalkaa waxaan ula jeeday waxaa loola jeeda maa yuraad bialaqtuki bikada alaqtuki bikada oo dee khuluca iyadu sariixa ah intaa waxaa looga jeeda umaan hadalkan uga jeeday si un bay niyo iga dhacdeen wasadaqathu ayana waa rumaysa oo waxay tihi waa runtii oo sidaas ayuunbuu u jeeday fakahuwa isaga unbuu la mid yahay maxay keebu leeyahay allaqtuki bikada unbuu la mid yahay oo de waa khuluc weeyaan markaa wixiina laga doonayo fil asaxi asax haddaan qabano waxaa la magacaabay bay markaa ku baayinay hadday aqbasho maxaa yile kinaaya ayuu dee noqonayaa wuxuu u subo inuu kinaayo noqdo xooga ciwadka keenitaankiisa haddana aqbalina ma dhacayo xarfujarkaa markaa gaabka galayna waa iska markaa kuwii shaadka ahaa sidii carabiyada baa ku garanaysaa waa in sabaqa hadduu horreeyey haddaba inay alaaqii inay dalabtay iyadu maalin lagu furo warniga kun igu fur bay tidhi markaasaa wuxuu yidhi anti aaliqun waliya calayki alfun ayadaana dalabtoo tiri warniga kun igu fur baanad gabadhaasi waxay ku baayinaysaa bilmadkuur intaa lasoo sheegay kunka ayay ku baayinaysa ku furmaysaa wain qaala hadduu yidhaha anti aaliqun waad furantahay calaa ana lii calayki kada waad furan tahay shardi inaad intaa ay guudkaaga igu sugan tahay kada falmadhabu anahu kaطalaqtuki bikada buu la mid yahay faidaa qabilad markay aqbasho baanad waa baayinaysaa wajaba almaalu maalkina waa waajibaya waxa uu leeyahay sheekhu haddii uu shardiyo sidii uu ka duwoo shardi ilzaamiya buu la yimi wuxuu idhi anti aaliqun waad furan tahay buuhi calaa ana lii calayki kada inaan kugu leeyahay intaa shardigeeda ayaad ku furanta falmadhab baanad falmadhabu anahu kaطallaqtuki bikada madhab waxa weeye inuu la mid yahay hadalkaasi طلqتki bkda buu la mid yahay intaasaan kuu furay oo sariix ahayd faidaa qabilad markay aqbashana haweeneydii baanad wawajaba almaal waa baayinaysaa maalkiina waa waajibaya maxaa yl calaa shardi ayay usugan tahay shardi ayay markaa ka dhigan tahay waa in qaala hadduu yidhahda in daminti haweenayay haddaad ii damaanto li aniga alfan kun fa anti aaliq waad furatay fadaminad fi lfawri waa damaantay baanad waa baayinaysaa walazimaha alfu kunkina waa ku laazimayaa wuxuu ninkii yidhi haweeneydii isagoo la hadlay uhi in daminti lii haweenaya haddaad ii damaanad qaado kun inaad isiinaysa fa anti aaliqun adigu aad furanta fadaminad waan kuu damaanad qaaday bay tiri kunkaa waan islaazimay fi lfawri fadaminad fi lfawri isla markiiba waa damaanad waa kuu damaanad qaaday bay tiri baanad gabadhii waa baayinaysaa saasay ku furmaysay ku soconaysaa walazimaha alf kunkiina waa ku laazimaya maxaa yeelay dee shardi baa caqdigii la helay ilzaam keenaya iijaab ahaan dee qubuulkiina waa la helay aada ii damaanto ayaad furan tahay fa mataa waktigaa daminada ay damaanto ayay tulliqat furmi ee wain daminad hadday damaanto duuna alalfi lam tuallaq ma furmayso ee walow daminad alfayni hadday laba kun damaanad qaadana tulliqat waa lagu furmin xukminoo way furmaysaa waxau leeyahay sheekhu haddii uu yidhaah wey mataa daminti lii alfan masalan kun haddaad markaadii damaanad qaado fa anti aaliqun buu ihi waad furan tahay wax fawra hortu lama shardiye ee fa mataa daminad waktigaa ay gabadhi damaanada qaato ayo waktin tulliqat way furmi oo mataa taraakiba ee iyadu dee isaga sugan tahay oo iyada wax xilligay damaanad qaadun bay furmaysaa walow daminad alfayni haddaba halkii yihi kun haddaad ii damaanad qaaddo waad furanta bay tii laba kun baan kuu damaanad qaado tulliqat ruuxaa dumari way furmi oo dee wixii mucallaqu calayhiga lagu xidha oo ziyaado wata ayaa meeshii la helay dallaqtuki bialfin oy laba kun ku aqbashay ayay tani khilaafsan tahay oo dee tawaafuq baa la shardiyay siiqada mucaawadada walow qaala hadduu yidhaahdo طalliqii nafsaki nafdaada fur in daminti lii alfan haddaad kunay damaanad qaado faqaalad waxay tihi طallaqtu wa damintu aw cagsahu ama se cagsigi baanat bialfin bay ku laazimi ee fain iqtasarad hadday ku gaabsato calaa axadihima midkood falaa maya waxuu sheeku leeyahay hadday tidhaahdo hadduu ninka yidhaahdo طalliqii nafsaki naa naftaada fur buu yidhi in damintii lii alfan haddaad kunay damaanad qaadna naftaada fur kabadhibaysa markiiba waxay tidhi طallaqtu wa damintu waanan furay nafdaydii waanan kuu damaanad qaaday kunkii ama se cagsigeedoo damintu wa طallaqtu bay tihi waan damaanad qaaday waanan furay baanat labada suuradoodba bialfin bay ku baayin maxaa yeelay dee mid ahaantood shardi buu ka kale u yahay oo waxaa la xidhiiya inay wada xidhiidhaan marka mar haddii ay labadii midkii doonaba ha horeeye ay labadiiba ku wada dhawaaqday sidaasay ku baayin ikunkaa fain iqtasarad calaa axadihima midkood bay ku gaasa damintu bay ti waan damaana furitaankii may samayn ama allaqtu bay tii waan furay damaankii baanay raacinin falaa ma baahin inaysa markaa maalna ma jiro maxaa yeelay alaaq ayuu u bandhigay tadliiq shardina wuu sameeyey dee tadliiq maca shard ayaa markaa la rabaa wallahu aclam marka uu ku xidho khulucii biicdaa'i maalin maal siintiisa ayuu ku xidhay fawadacathu waxay dhigtay dabeedbaynaya dayhi hortiisa ayay dhigtay ulliqad gabadhaasi way furmi wal asaxu asaxna waxa weeye dukhuuluhu inuu gelayo shaygaa la siiyey fii milkihi milkigiisa inuu gelayo weeyaan sida asaxaah axuna dukhuuluhu inuu gelayo weeye fii milkihi milkigiisa inuu gelayo weeye waxau sheekhu leeyahay haddii uu masalan ku xidho dalaaqii uu gabadha furayey ayaa wuxuu ku xidhay maal inay siiso oo ereygaa icdaa buu ka cabbiray gabadhina isla markiiba fawadacatu bayna yadayhi hortiisa ayay soo dhigtay maalkii uu ku xidhay haddii aada kun i siiso ama boqolaad i siiso waad iga furan tahay buu yidhi isla markiiba gabadhii way dhaqaaqdayoo maalkii ayay soo hor dhigtay waxaanay niyeysan tahay inay tacliiqa uu ku xidhay furiinkeedii xaggiisa inay ka bixiso ayaanay niyeysantao saasay ku dhigtay tulliqad gabadhaasi way furmaysaa bimacnaa waxaa la xukminayaa furiinkeeda maxaa yeelay dee soo hordhigiddaa ay soo hordhigtay sharci ahaan icdaa baa la odhanaya waa siin maxaayeele luqada waxaa la odhan karaa cataytu falam ya'khud qofkaa waan siiyey muuse qaadanin markaa mar haddii lasoo hordhigay oo ay ujeeddada gabadhuna ay tahay tacliiqii uu furiinkeeda ku xidhay inay xaggiisii ka bixiso gabadhaasi way furmaysaa waxaa uun shardi ah inuu qaadan karayo ayuunbaa shardi ah oo wax maanecahoo iska hortaagaya inaanu jirin ayuunbaa shardi oo laga maarmaana walasaxu dukhuuluhu fii milki waxaana asaxa inuu gelayo shaygaa ay gabadhu bixisay ee ay hortiisa soo dhigtay oo furiinkeeda ku xidhay fii milkihibu qahran u gelaya walow yaanu qaadaninbe maxaa yeelay dee mar haddii uu isagu dalaaqeedii uu ku xidhay shaygaa bixintiisa shaygiina ay bixisay dalaaqii wuu dhacay majaan ahaan iyo bilaashna in loo ridaa u suurto geli maysa isagoo ciwad doonayey markaa gabadhii mar haddii ay de iyadu ujeeddadii ay doonaysay ay gaadhay kii kalena wixii ciwadka ama beddelka ka ahaa ayuu milkinayaa wa in qaala haddii uu yidhaahdo in aqbadtanii haddii aada gacanta ii geliso shaygaa waad furan tahay buu yidhi faqiila waxaa la yidhi kal icdaa'i buu noqonayaa wala asaxu asaxna waxa weeye ka saa'iri tacliiqi tacliiqa iyo ku-xidhidda kuwiisii kale ayuunbuu la mid noqonayaa oo falaa yemlikuhu ma milkinayo walaa yushtaradu lamana shardiyo liliqbaadi gacanugelinta majlisun lama shardiyo qultu waxaan ihi haddaan nawa wayaqacu rajciyan talaaqina rajci buu u dhacayaa wayushtaradu waxaana la shardiyaa litaxaquqi sifati sifadaasi si ay u xaqiiqowdo akhduhu biyadihi gacantiisa inuu ku qaato ayaa la shardiya akhdun biyadihi waa inuu minhaa xaggeeda kaga qaataa walow mukrahatan mid la dirqiyey ba ha ahaatee wallahu aclam waxau sheekhu leeyahay haddii uu yidhaahdo markuu gabadhan khulcayay baa wuxuu yidhi in aqbadtanii haddii aad shaygaa kun ama boqol buu yidhi haddii aad iqibdoodsiisid macnaha aada gacanta ii gelisa adigu waad furan tahay siiqadaasi maxay noqonaysaa qaabkeebay noqonaysaa qiil baa wuxuu leeyahay xukunkeedu waxa weeye icdihii oo kale in acdaytanii kadaa fa anti taaliqun haddii aad wax aysiso waad furan tahay ti oo kale ayuunbay la mid tahay oo xaggii kala mid tahay dee in fawriye la shardinayo oo inay markaaba gacanta u gelisaa iyo inuu shaygaa maqbuudka ah ee gacanta loo geliyey inuu milkinayo asaxuna wuxuu leeyahay waxa weeye annahu ka saa'iri tacliiqi ka saa'iri suwari tacliiqi tacliiqa iyo ku-xidhiddaa dalaaqa wax lagu xidhayo suurooyinkooda intooda kale ayuu la mid yahaan mucaawadadu ku jirin maxaa yeelay iqbaad iyo gacanu gelini tamliig ma keenta baa la waa iska sifa maxdaan weeyaan haddii la waxaa qofka gacantaan u geliyey macnaheedu maaha waan milki siiyey ma keeni karto laakiin waxaa waan siiyey oo cido haddii laga cabiro iyadu waa siin oo qofka milkigiisii ayay gelaysaa oo haddii la yidhaha acdaahu cadiyatan inuu waxaa dee siiyey oo milkigiisa gashay baa laga fahmayaa laakiin aqbadahu haddii la yidhaha gacantuu shaygaa u geliyey dee bal yaan layga xadine adugu gacanta igu sii hay baa xataa dhici karta oo falaa yemlikuhu ma milkinayo shaygaa uu gacanta ku dhigay ee gacanta loo geliyay ma milkinayo haddii aanay waxay yidhaahdeen aan qariino ka horraysay oo tusinaysa tamliig haddaanay jirin weeyaan baa laidhi qariino ka horraysay oo tusinaysa tamliig haddaanay jirin haddii uu isagu masalan yidhaahdo haddii aad waxaa gacanta i gelisay si aan dayntayda ugu bixiyo ama danahayga aan ugu bixiyo dabeedna ay sidaa ku keento tamliig buu noqonayaa sidii ictaha oo kale haddaba wuxuu sheekhu uhi walaa yushtaradu liliqbaadi majlisun iqbaadka macnaha gacanugelinta marka la ysku xidho majlis looma shardiyo faga goobtaa laysku yidhi fadhigaa laysku yidhi hadalka laysku yidhi in gacanta laysuu geliyaa waxba shardi maaha qultu waxaan idhi nawowi haddaanay wayaqacu talaaqu rajciyan talaaqaasina rajci buu u dhacayaa oo talaaq baa-inahoo gabadhaasi ay taa ku baahinto manao rajci buu noqonayaa maxaa yidhaha iqbaadku dee tamliig ma keenayo iqbaadkaasi tamliig mar haddaanu keenayni talaaq rajci buu u dhacayaa baa-in noqon maayo wayushtaradu litaxaquqi sifati haddaba waxaa loo shardiyaa sifadaasoo iqbaadsiinta ah akhdun biyadihi minhaa inuu isagu gacanta kaga qaato ayaa la shardiyaa ee inay hor dhigtaa qabdi ma noqonayo marka waa inuu gacanta kaga qaata walow mukrahatan mid la dirqiyeyba ha ahaatee halkan wayushtaradu litaxaquqi sifati akhdun biyadihi minhaa walow mukrahatan intaas waxay yidhahdeen way isku khilaafeen siday halkan u dhacday iyo sida kutubta kale ee sida rawdaha iyo ay u dhacday way isku khilaafeen waayo waxay yidhahdeen ta loo shardiya gacan gacanta inuu kaga qaataa waa haddii uu yidhaahdo in qabadtu minka minki haddii aan gacanta kaaga dhiga anigu shaygaa waad furan tahay markaa weeye marka loo shardiyaa inuu isagu gacanta ku qaataa laakiin ayada haddii inaqbad tani xagga ay ka timaado oo haddaad iqibdoodsiso ama gacanta adii geliso ay tahay ayada tan akhdu biyadihi minhaa lama shardiyo markaa isweydaarkaa yar ayaa ku dhacay oo in aqbadtani hasa in in in in qabadtu minki ayay ahayd markaasuu in aqbadtani soo geliyey oo ku bedelay walow mukrahatan halkan uu leeyahay lafdeedu waxay yidhaahdeen iyada lafdeedu waa sahwi bay yidhaahdeen maxaa yeele iqbaad bilikraahi waa sharci ahaan wax ictibaaruu leeyahay ma jirto marka waa sahwi bay dhahen xataa mukrahadaasi walow culliqa ama walow callaqa hadduu ku xidho furiinkiibuu ku xidhay biicaa'i cabdin addoon siintii wa wasafahu bisifati salaamin baanu ku sifeeyey fa acdathu way siisay laa bisifati isagoon sifadii ku sugnayn lam tuallaq gabadhaasi lama furmayo aw bihaa isagoo sifadii ku sugan bay siisay maciiban xaala kowni maciiban weliba uu yahay falow waxau sanaa radduhu inuu celiyo wa mahru milina u qaato wa fii qowlina qiimatuhu buu leeyahay saliiman isaga oo bed qaba waxau sheeku leeyahay hadduu gabadha furiinkeedii ku xidho addoon siintii wawasafahu bisifati salm sifadii salamka aynu ku soo marray inuu ku sifeeyo haddaadi siiso addoon noocaa iyo noocaasoo sifada noocaas iyo tilmaamahaa leh haddaadi siiso waad iga furan tahay buu yidhi dabeete faacadatu cabdan laa bisifa waxay gabadhii meeshii keentay addoon aan sifadii iyo tilmaamihii uu ku sifeeyey aan lahayn lam tuallaq lama furayo maxaan gabadhaasi aanay u furmaynin dee waxaan lahaynin sifadii uu ku xidhay aw acdatu cabdan bihaa ama waxay siisay addoon sifadii leh uu ku sifeeyey laakiin maciiban ceebaysan oo ceeb leh sifadii waa leeyahay uu ku sifeeyey lakin waa ceebaysan yahay waxa markaa uu leeyahay falahu radduhu inuu celiyaa buu leeyahay maxaa ile mar hadduu idlaaqay oo addoon uu yihi dee addoon bed qaba ayay keenaysaa wa mahru milin mahru mahaalla wuu yeelanaya markaa inuu celiyo oo mahru mahaal uu yeesho maxaa yeele ciwadkii khuluca ayaa fasaaday mar hadduu fasaadana waxaa loo noqonayay uun mahru mahaal wa fii qowlin qiimatuhu saliiman qowl wuxuu leeyahay mee isagoo bad qaba qiimihiisii un gabadhu ha qaadato oo xaggaa ha loo noqdo walow qaala hadduu yidhaahda cabdan addoon buu yidhi dulliqad waxay ku furmi bicabdin addoon ayay ku furmi ilaa maqsuuban mid la soo dhacay mooy fila sax haddaan qaban walahuna waxa u sugnaaday mahru milin mahru mahaalna wuu leeyahay waxaa sheekhu halkan yidhi haddii uu yidhaahdo markuu gabadha ku xidhayey furiinkeeda wax ayaa wuxu uhi in cadaytanii cabdan haddaad addooni siiso faanti aaliqu waad furan tahay mana sifayno wax tilmaamaana uma yeelin ulliqat bicabdin bikulli cabdi calaa ay sifatin waxay ku furmi addoon kasta ama ha yaraado ama ha weynaado ama mid ama mid markaa midku doonaba ha ahaado ilaa maqsuuban fi lasax mid maqsuuba oo la soo dhacay mooyaane maxaa yeelay shaygaa lasoo dhacay deecdahan iyo siintani tamliig bay keenaysaa waxaan iibkiisu ansaxaynoo lasoo dhacayo qofkani aanu lahaynna laysma milki siin karo markaa isaga mid maqsuuba haddii ay keento dee waxba ku furmi maayaan furiin ma jiro markaa ilaa maqsuuban walahu mahru milin mahru mahaal ayaanu leeyahy goortu mahru mahaalka leeyahayna waa goorma waa goorta addoonka uun uu ku xidho eanu addoonka wax sifaayo midnaba aanu u yeelin marka uu maqsuub noqday waxaynu nidhi iyada furiinba ma dhacayo markan kaluu hayru maqsuubka yahayna mehermahaal ayuu yeelanayaa maxaa yeelay dee in la milkiyo addoonkanay keentay ayaa mutacadira oo majhuul bu ahaa cinda tacliiq markii tacliiqan la samaynayay addoonun baa la yidhi majhuul bu ahaa shay majhuulana ciwad ma noqdo markaa walahu fii hayri lmaqsuubi weeye meher maslin buu leeyahay maqsuubkana dalaaqu kuba dhici maayo markay keento walow malaka hadduu milkiyo dalqatan faqad dalqad qura faqaalad waxay tihi dalliqnii halaaan bialfin igu fur faallaqa wuxuu furay adalqata xabadii qurahayd falahu alfun buu leeyahay waqiila waxaa leeyahy huluuhu buu leeyahy waqiila waxaa leey in calimat ilxaala hadday xaaladda og tahay fa alfun buu ninkii leeyahay wa ilaa haddii kale fa huluuhu buu leeyahay waxau sheekhu yidhi nin baa islaantii hal dalqadunbuu ku qabo labadii horeba hore uu isticmaalay markaa xabadkeliyaalu haayo hal dalqad quruu ku qabay walow malaka dalqatan faqad mid qurunbuu gabadhaa ku qabayo labadii kaleba waa ridi fa qaalad gabadhiibaa dabeedna waxay tidhi dalliqnii halaaan bialfin warniyow saddexday dalqadoodba ifuro adiguna ku qaada bay tidhi fa allaqa dalqa isna saddexba umuu leexane xabadii qurahayd ee ugu harhsanayd ayuu ridi oo furay ninkii muxuu yeelanayaa markaa ilaa iyadu waxay tidhi waar saddexna ifur kunna qaado isagiina halkii dalqee u haystay ayuunbuu furay marka wuxuu leeyahay falahu alfun kun buu leeyahay ama xaaladda ha ogata amay ogaani maxaa yeelay saddexdan maxay ku doonaysay albaynuunatu lkubraa baa layidhi inay gabadhaas ninkaa kala dhaqaaqaan ayuunbaa saddexdan ugeeni dib isugu soo noqon dee mar hadday saddexda sidaa ku doonaysay xabaddanba way ku heshay sidaasoo dee baynuuno kubraa baa ka dhacday markaa wixii ay saddexda ka doonaysa bay mid damba ku heshay wa qiila waxaa li lahu huluuhu kunkoo saddex loo qaybiyey meel ahaantii buu leeyahay oo waxaa loo qaybin uun intanay magacowday kunkaa unbaa saddexdii dalqadood loo qaybin gabadhan isaw may odhan kunkaa qaado saddexdii fur isna sow midun ma furin saddexda dalqadood midkiiba dee saddex boqol iyo waxoogii baa kusoo hagaagayey markaa hulukaa kunka ayuunbuu yeelanayaa buu leeyahay qiil baa wuxuu leeyahay maya ee hala eego oo xagga gabadhun baa la eegay oo hadday gabadhani og tahay xaalad oo inuu hal dalqa u ninkani ku qabuu ku haysto hadday og tahay fa alfun kun ayaa markaa ninkii yeelanayaayo dee iyadoo og sidaa inuu dalqadun ku qabo markay saddex leedahay macnaheedu waxa weeye saddexdii io dhammaystirun bay uga jeedaan wa ilaa haddii kale xaaladda ka jaahil tahay fa huluuhu ayuu dee saddex bay doonaysay mar hadduu isagii mid un yahay dee hulus un ha yeesho walow dalabada hadday doonto dalqatan ayay bialfin ku doontay faallaqa bimi'atin kun buu ku furay waqaca bimi'atin buu ku dhici waqiila waxaa la yihi bialfin kun waqiila waxaa laa taqac maba dhacayso waxau sheekhu leeyahay haddii ay haweenaydii dalabtay tira hal dalqo kun igu fur bay ti kunga qaado hal dalqay fur dabeedna wuxuu yidhi dalqadaa waan ku furay boqol baanan kugu furay kunkan iska daayo maba karayside boqol baan kugu furay waqaca bimiatin xabaddaa dalqada waxa ciwad u noqonaya oo ay ku dhacaysaan waa boqolkaa maxaa yeelay mar hadduu karayey inuu furo ciwad la-aan isagoon waxba ka qaadanin dee calaa bacdihina waa kasii awleysan yahay oo xaq buu u leeyahay qiil baa wuxuu leeyahay bialfin maya ee kun ayay dalqadaasi ku dhacaysaayoo dee dallaqtuki markuu yidhaahdo waan ku furay ayay hortu gabadhi ku socotay wixii iyadoo ay qabsatay ayuun baana laga doonayaayo kunka ahaa qowlkiisanu bimi'atin leeyahay markaa laaqi unbuu iska noqonayaa buu leeyahay waqiila laa taqacu qiil wuxuu leeyahay maba dhacayso dalqadaasi oo mukhaalafa ayaa jirta maxay le su-aashii dee muu waafaqin oo muu taabaqin markaa waxbaba ka dhici maayaan buu isagu leeyahay walow qaalad hadday tidhaahdo طalliqnii qadan berri bialfin igu fur faطalaqa qadan berri buu furay ow ama qablahu baanad gabadhaasi horta way baa'inaysaa bimahri mislin baanay ku baa'ini waqiila waxaa la yihi fii qowlin bilmusamaa wixii la magacaabay ayay ku baa'ini waxau sheekhu leeyahay haddii ay gabadi tidhaahdo waarniyo u berrito kunigu furbay tiri sidaas ayuu ninkiina ka yeelo berritadii ayuu furay fadalaqa qadan aw qablahu ama isla markiibuu u dhiibayba ou yidhi dee haddaaba ku furay baanad hortu gabadhaasi way baayiniyo way socon maxaa yeelay hadduu berrito furana dee maqsuudkeedii waa xasilay haddii uu dee ka horraysiiyeyna maqsuudkeedii oo macsiyaado ah ayaa meeshii uga soo baxay laakiin bimahri milin mehru mahaal ayay ku baa'inay gabadhaasi musamihii kuma baa'inayso maxaa yeelay khulucan ayaa fasahaaday ciwad kalea fasahaadayo dee khulucan waxaa soo galay shardi dibdhigidda talaaqa ah waana faasid oo markaa la tirsan maayo wa qiila fii qowlin qowl waxaa la yidhi bilmusamaa shaygii musamahee la magacaabay ayay gabadhaasi ku furan wain qaala hadduu yidhaahdo idaa dakhalti haweenayahay markaad gasho addaara fa anti adigu taaliqu waad furantahay bialfin faqabilad waa aqbashay wa dakhalad waanay gashay dulliqad gabadhaas way furmi cala saxiix haddaan qabanno bilmusamaa waxaa la magacaabay ayay ku furmi wa fii wajhin aw qowlin weji ama qowl wuxuu leeyahay bimahri milin mehru mahaal ayuu yeelanaya waxau sheekhu yihi haddii uu yidhaahdo haweenaydiisii ayuu ku yidhi haddii aad idaa dakhalti daar markaa daarta gasho fa anti taaliqun bialfin adigu waad furan tahay kun baanad ku furan tahay buu yidhi faqabila dabeed way aqbashay sidii wa dakhalad daartiina way gashay tulliqad cala saxiix way furmaysaa haweenaydaasi maxaa yeelay shaygii mucallaqu calayhiga ahaa ee lagu xidhay ayaa dee meeshii la helay iyadoo aqbashay bilmusamaa waxaanu ku dhacaya wixii la magacaabay ayuu ku dhacayaa kunkaa oo magacaabay ayuu dalaaqii ku dhacaya ina waa beenaysa isla kunkii buu leeyahay waj ayaa wuxuu leeyahay ama qowl baa wuxuu leeyahay waana soo kala fahanteen wej iyo qowl wejna waa lilasxaab qowlna waa lishaafici bimahri milin mehru mahaal ayay ku baa-inaysaa oo wuxuu leeyahay mucaawadada mar haddii wax la kala bedelanaya tacliiq ma aqbasho wayasixu waxaan saaya ikhtilaacu lajnabiyi ajnebi khulucii ayaa ansaxaya wain karihati zawjatu haweenud haba nacdeed wa huwa ajnebiga khuluciisuna ka ikhtilaacihaa iskhuluceedii oo kale ayuunbuu la mid yahay lafdan iyo waxukmanba waliwakiilihaa wakiilkeedii waxa u sugnaaday an yakhtaliica lahu inuu nafdiisa u khulco ayuu leeyahay walilajnabiyi ajnabigiina waxa u sugnaaday tawkiiluhaa inuu ayadii wakiisho fatatakayaru hiya ayada ayaa dabeedna door qaadan waxau sheekhu leeyahay waxaa ansaxayaa ajnebi khuluci ikhtilaacu ajnebiyin ajnebi inuu khulco ajnebi mutlaqu tasarufa oo qaangaad ah oo caqli leh oo aan safi ahayn inuu haweenaydii isagu khulco ayaa bannaan wain karihat izawja haweenaydu haba nacde ee inuu khulcaba iska bannaanoo masalan nin iyo gabadh is haysto oo ninkii uu furi leeyahay uu yidhaahdo aniga ayaa intaa ku siinaye fur intaa ku fur inuu gabadha yidhaahdo way ansaxaysaa maxaa yeelay dee shaygan dalaaqa iyo furiinka waxa la gaar ah ninka mar hadduu ninkii la gaar yahay dee kan ajnebiga ahee yidhi anaa intaa ku siinayana cidina is hortaagi mayso